kalsan kusoo dhawaada wararkeena duhurnimo qodobada ugu waaweynna waxaa kamid ah
baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka doodaya sharciga la dagaalanka dembiyada abaabulan
maamulka puntland oo war ka soo saaray kulan dhex maray madaxweyne danihi iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor
magaalada kaladambaag ee wadanka sweden oo lagu qabtay munaasabad lagu xusayay dhalashada nabigeena maxamed nabadgelye naxariis korgiisa ahaatee
xarunta baaritaanada iyo tababarada caafimaadka ee xamar waxa ay xaflad qalinjabin ah u sameysay in ka badan afar boqol iyo konton arday oo baratay xirfado kala duwan soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa duhur sabti ah taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha sagaalaad sanadku waa laba kun afar labaatan waxaa tashan qodobada ugu waaweynaa warkeena duhur markaana kusoo dhawaada iyago faahfaahsan
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka doodaya sharciga la dagaalanka dembiyada abaabulan mudanayaasha golaha shacabka ayaa kulanka maanta diiradda ku saaraya sidii loo hormarin lahaa hindis sharciyeedyada kala duwan ee golaha shacabka horyaala gaar ahaan midka maanta ay ka doodayaan ee la xiriira la dagaalanka dembiyada abaabulan guddiga qoseeya waxaa lagu wareejinayaa guddiga qoseeya xeerkan xeerarka qaar waa ka duwan yahay wasiirka garsoorka noo keenay haddana asigoo sidaas ah waa xeer oo international ah waay maanaa heshiis international ah waay heshiisyada kale waa ka duwan yahay marka maadaama international yahay guddiga arrimaha dibadda lagu wareejinayaa ayaga oo la kaashanaya guddiga garsoorka u qaabka arrimaha diinta oo xataa la kaashanayo haddii u baahdaan looyaro xataa maartay la kaashanayo marka wixii keliya waxaa la fiirinayaa guud ahaan sida xildhibaanaha su-aashooda ku jirtay guud ahaan macnaha anigu ma bedelayno laakiin wixii aan waafaqsanayn ama diinteena ama dhaqankeena garin kuwaasa maaragtay in lasoo fiiriyo oo lagu soo celiyo kuwaas markii maaragtay xildhibaanada iyo maaragtay noo tilmaamaan oo aan gaar isaga dhigno inta kaal markaa saasa inta kaal lagu qaadan doonaa marka aad aad mahadsantihiin haddana guddiga arrimaha dibadda ha lagu wareejiyo guddigan waxaa laga rabaa inay la kaashadaan guddiga garsoorka iyo awqaabta arrimaha diinta inay la kaashadaan iyo looyarada midnadaas weeye kaas halkaana uu baxaynaa waxaa kale loo yaala qaraarkii guddiga ku maqnaa oo ku saabsanaa hay-adihii madax bannaanaa yacni qaab dhismeedkooda wixii waafaqsanaa marka kaasaa noo yaala kan guddigaan ku wareejinaynaa marka waxaan ka rabnaa guddigii aan u tirnay oo uu hogaaminay xildhibaan doctor cilmi iyo tiimkoodii in noo akhriyaan qaraarkii waxyaalihii ay kusoo bedeleen wixii kusoo dareen yacni in maaragtay ayaga akhriyaan kadibna waxaan rabnaa in maaragtay markaas baarlamaanka go-aan ka gaaro golaha baarlamaanka ka gaaraan marka wasiirkii oo waa mahadsan yihiin waa kala wareegnay ayaga waa iska fasaxi karnaa marka guddigan ha lagu wareejiyo aad aad u mahadsantihiin doctor cilmiyow tiimkaaga waxaan rabnaa qaraarka in la akriyo aad aad u mahadsantihiin
kalena dhegeystayaal haddii aan eegno magaalada kaladambaag ee dalka sweden waxaa lagu qabtay kulan munaasabad lagu xuseeyey dhalashada nabigeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee sida warkaan noogu soo dirtay ekaan cali kaar
baakee wadanka sweden lagu qabtay munaasabad lagu xusayay bisha mawliid oo ah bil ku astaysan markii uu dhashay nebi maxamed nabadgelye naxariisi korkiisa ha ahaatee munaasabadaasi ixtifaalka ay bisha mawliid lagu maamuusaya ayaa waxaa kasoo qayb galay udin haween iyo waxdalka qaybihiisa kala duwan ka yimid waa dikra mawlidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam alla subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wadakirhum biayaami illaah wuxuu la hadlayaa nebiyullaahi muusa calayhi salaam markaas buu wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala waxaad oga sheekaysaa oo aada xasuusisaa maalmaha alla subxaanahu wa tacaala ayu yowmin acdamu fii hadihi lyowm marka maanta aan joogno maalin ka weyn miyaa jirto waa maalin alla subxaanahu wa tacaala uu hadiye ahaan ummadda nebi maxamed u siiyey muxammadun sala allahu calayhi wasalam waxaan joognaa oo aan ka sheekaynaynaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam uma baahno wax tacriif ah maanta qof muslima oo diinta ku dhashay uma baahna in looga sheekeeyo oo looga sheekeeyo nebiyullaahi moxamed sal alla alay wasalam maxaa yeelay min awalihi wa aakhirihi alla subxaana wa tacaala baa ka sheekeeyey alla subxaana wa tacaala baa ka hadlay qur-aanka oga hadlay alla subxaana wa tacaala tacdiimiyey darajo meesha ugu weyn buu alla subxaana wa tacaala gaarsiiyey ilaahu wuxuu dhahay wa kaana fadlullaahi calayka cadiim fadliga ilaahay oo alla subxaana wa tacaala ku manaystay nebiyullaahi moxamed waa fadli weyn oo darajo ka dambaysaysan jirin
maalintii kacbada la dhisaayey nebigu cadaalad ayuu ku koray kacbada markii intidaadkii uu dumiyey ee ay jajabtay ay qabiiladii isu tageen lacag aruursadeen qaaraama inay dhisaan ay isku dayeen nebiga sala allahu calayhi wasalama wiil yaroo shan iyo labaatan jir u ahay odayaasha meesha jooga kumausan jirin laakiin markay dagaalameen oo ilaahay dhexdooda uu dhigay maaragtay iskhilaaf go-aanaa ku soo dhaco markaasay wuxuu yidhi war ninu talama keenna aha talada waxay tahay qofkii albaabkaas ka soo galo aan xaakim ka dhigan haa dumarahaynaya waaye qofkii noo soo galo awala shaksin ee albaabka ka soo galo wuxuu noqday xabiibkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh inteen u socdaa marka kulligood marka maxay yidhi naxnu nardaahu wanaqbaluh kulligay raadiyaan ka naha waana aqbalayna wa huwa sidiiqunaa waa sidiiqayn wa amiinunaa waana amiinkayn haddii labadaas darajo lagu siiyey maxaa kuu dhima nabigeenna calayh isalaatu wasalaam qiimaha uu noogu fadhiyo qiimaha iyo meesha uu naga joogo horta ilaahay baa noo sheegay ilaahay baa qur'aanka noogu sheegay ilaahay wuxuu leeyahay annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum nebigu mu'miniinta asagaa oga xaq leh asagaa oga dhow asagaa oga raxmad badan asagaa oga fiican nafsadooda ilaahay wuxuu yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum horta qofka idinku loo idinkugu jecel yahay oo idinka ah oo idinkugu karaamo badan waa kuma waa halka idinkugu taqwo badan alla saasuuna leehay ka idinkugu taqwo badan oo kaa la cabsiga badan oo waraacnimada badan oo marka u adeegahaayo ku adeegta diinta kutubka hortiisa dhigta maxay ogoshahay maxay diidan tahay wamaa aataakum urasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rabbi muxuu rasuulka la yimiday oon caawa xafladiisii joogno in la qaato waxuu naga reebana inaan ka reebtoona taqwada saasay ku imaanaysaa marka wuxuu yidhi shiiqaasi wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid xishoodkiisu aada u daran yahay ayuu ahaa watawaaduci sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa aada ayuu u darnaa oo rasuulku ma ahayn mid iskibriya dadka iska kor yeela nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed nebigu wuxuu dhihi jiray anugu waxaan ahay cabdi waxaan maaragtay sida addoommada wax u cunaan ayaan wax u cunaa siday u fariistaan ayaan u fariistaa ayuu nebigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa marka uu la fadhiyo dadka aan aqoon xitaa kama aysa garan jirin qof gaar intuu iska dhigo oo asaga maaragtay dadka ka soocan muusa ahayn dadkan aqoon waxay dhihi jireen
xarunta baaritaanada iyo tababarada caafimaadka ee xamar ayaa xaflad qalinjabina u sameysay in ka badan afar boqol iyo konton arday ah kuwaasoo bartay xirfado kala duwan maxamed deeq alfa ayaa ka waramaya
xarunta baaritaanada iyo tababarada ee xamara diagnostic center ayaa xaflad ay ku qalinjabiyeen afar boqol iyo konton arday ku qabatay magaalada muqdisho xafladan waxaa taabageliyay bangiga caalamiga ee soombangi munaasabada oo aheyd mid si weyn loo soo agaasimo ayaa lagu sogootardayda tiradoodu ay gaaraysa afar boqol iyo konton kuwaasoo ka faa-iideystay fursadaha waxbarasho iyo tababar xirfadeed ee xarunta ay bixiso ardaydan ayaa baratay xirfado kala duwan sida kombyuutarka uurka jirta oo ay u barteen hab baractikaal ah kalkaalisnimo umulisanimo daawo iyo sheybaarka ardayda qalinjabinaysa heerarkoodu waa master iyo bachelor degree intii lagu guda jiray xafladda madaxda xarunta baaritaanada iyo tababarada ee xamar diagnostic center ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyagoo carabka ku adkeeyey sida taageero noocan ahi ay gacan ay uga geysan karto horumarinta bulshada iyo kobcinta xirfadda ardayda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka bixiyo xog yar oo qusayso dhinaca tababarada tababarada ardayda qalinjabinaysa maanta waa dufcaddii labaad ee xamar diagnostic center waxayna dhan yihiin waxayna dhan yihiin tiro ahaan afar boqol iyo afar boqol afartan iyo sideed tiradooda tiro ahaan ardaydan waxay barteen xirfadaha kala duwan ee caafimaadka marka waxay tiradan waxay kala tahay laba boqol afartan iyo lix arday waa altrasom combyuterka uu ku jirta ayay barteen sidoo kale sagaashan iyo saddex ka mida waxay barteen narsis ama kalkaali kuwaasay barteen shaybaarka waxaa bartay afartan iyo toddoba arday sidoo kale labaatan iyo sideed waxay barteen midwavery laba soddon iyo sideed arday waxay bartay farmacology-ga sidoo kale waxaa jiro kuliyado aan soo kordhinay oo aan weli laga qalin jabin waxaa ka mid ah qaybaha ta e c g-ga waxaa kaloo ka mid ah qaybaha hadda kusoo darnay oo ah dentalka intaa markaan ka gudbo kaxmar ahaan xamar dhanus center keliya ma ahan oo qayb ama maaragta meel wax lagu barto keliya ma ahan xamar asaaskeedii marka hore la as-aasayay iyo juhdiga la gelinayay waxyaabaha loo asaasay waxaa ka mid ahaa baahiya maaragta magaalada ka jirta oo khaasatan qaybaha diagnosiga oo baaritaanada gaarka ah loo aasaasay markeedii hore waxyaabaha ma aragtaa nagu kalifay inaan qaybahaas
guud ahaan dhegeystayaal warkay duur aad kala socoteen raadi dalsana muqdisho maanta waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla hel yaabaa talal hel